asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kulanti waxaa dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda wararka reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oodaan oo kale aad kala socotaan raadiyaha qaranka marka laga reebo subaxnimada jimcaha watana weeyo meel bay ka wada timi mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa afar iyo tobanka bisha sagaalaad sanadka labada kun iyo labaatanka qodobada barnaamijka aad idinkugu soo gudbin doonaan waxaa ka mid ah siyahayaha wasiirka wasaaradda warfaafinta oo ku dhawaaqay in laba toddobaad lagu dabaaldegayo dalxiiska kadib markii la daafuray ama uu daafuray munaasabad lagu dabaaldegayay maalinta dalxiiska soomaaliya barnaamijka aad idinkugu soo gudbin doonaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo booliiska gobolka hiiraan waxay howlgallo lagu een, baadigoobayo maleeshiyada adka argagixisada al-shabaab ka sameeyeen degmada buulo burdo ee gobolkaasi hiiraan si loo xaqiijiyo ammaanka barnaamijka aad idinkugu soo gudbin doona waxaa sidoo kale aad ciya- aad barnaamijka ku dhegaysan doontaan taliska booliiska magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug oo faahfaahin ka bixiyey howlgallo ka dhacay magaalada dhuusamareeb kuwaas oo lagu baadigoobayey een, rag dhaawacay qof een, magaaladaasi een, lagu dhaawacay barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee aad barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah ciidamada xoogga dalka waxay howlgallo ay ka dhacay jubbada hoose ku dileen ama ku qaarajeen laba horjoogo oo sarsaro ka tirsan kooxda nabadiidka al-shabaab qodobada sidoo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan anigoo timcadda idinla socodsiin doona inta barnaamijka uu hooda ku jira kusoo dhawaada mar kale faaqidaada
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada waxaa dhegeystayaal barnaamijka faaqidaada aynu gudagalnay wasiirka wasaaradda ama siyahayaha wasiirka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya oo ku dhawaaqay toddobaad een, loo dabaaldegayo maalmaha dalxiiska dalka ayaa inoo soo socday iyo qodobo kale balse marka hore waxaynu ka hormaraynaa ciidanka xoogga dalka oo qaarajiyay laba horjoogo oo ka tirsan nabadiidka al-shabaab ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa howlgal ay ka fuliyeen gobolka bay waxa ay ku qaarajiyeen horjooga sare ama horjoogaye sare oo ka tirsan maleeshiyada argagixisada al-shabaab kaasi oo u qaabilsanaa kooxda dhibaateynta shacabka ku dhaqan magaalooyinka baydhabo baardhe- waa bardaale iyo sidoo ee gobolkaasi howlgalka ka dhacay meel qiyaas ahaantii afartan iyo shan kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulkaasi ayaa lagu dilay horjooge ibraahim macalin cabdi kaasi oo magaciisa afgarashada lagu yaqiin ee sh- ibraahim geni ciidanka ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay laba qori oo nuuca ak forty sevenka ah iyo basoolado ay leh sideed ma sideed qasnadood sida uu kusoo waramayo wakiilka warbaahinta qaranka ee gobolkaasi bakool ama gobolka bay en siraaj sheekh isxaaq dhinaca kale howlgal qorshaysan oo ciidanka kumaandooska danab ay ka sameeyeen degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose ayay ku qaarajiyeen horjoogihii maleeshiyada al-shabaab u qaabilsanaa diyaarinta qaraxyada iyo afar maleeshiyo oo isaga ilaalo u ahayd kuwaasi oo ku dhumaalaysanayay guri ku yaala degmada janaale waa jamaame ee gobolkaasi jubbada hoose halkaasi oo ciidamada kumaandoosku ay ku qabteen ama ay kusoo qabteen saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee warbaahinta dowladda la hadlay ayaa u sheegay in horjoogahani uu lagu magacaabo aadan yuusuf sheekh maxamuud abusalaam uu dhibaatooyin badan u geystay shacabka ku dhaqan gobolka gobolada jubbooyinka balse ciidanka kumaandooska ay ku guuleysteen inay toogtaan tan iyo tan ayaana qeyb ka ah bartilmaameedka goobaha ay ku dhumaaleysanaa maleeshiyada al-shabaab taasi oo ciidamadu ay ka wadaan dhammaan gobolada dalkeena soomaaliya barnaamijka faaqidaada wararka reedu muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa dhegeysanaysaane taliska ciidanka booliiska ee magaalada een, een, dhuusamareeb ayaa k- faahfaahin ka bixiyey howlgal een, ka dhacay magaaladaasi kuwaasi oo lagu baadigoobayay ran- rag dhaawacay nin een, ku sugnaa magaaladaasi balse warkaas waa inoo soo socdaay sihayaha wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye ayaa ku dhawaaqay todoba laba toddobaad oo lagu dabaaldegayo dalxiiska dalka kadib markii uu daafuray munaasabad lagu dabaaldegayay maalinta dalxiiska soomaaliya haddaba wasiir maareeye oo ka hadlay munaasabadda xalay lagu qabtay guda xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ururada bulshada rayidka iyo sidoo kale dad aqoon-yahano ah oo ku xeel dheer arrimaha dalxiiska ayaa waxa uu sheegay in soomaaliya ay haysato fursadda ugu weyn taasi oo aan wax badan lagu soo kordhin karo arrimaha dalxiiska soomaaliya waxa uu tilmaamay in la horumarin doono arrimaha dalxiiska si ay loo helo ama ay u gaarto halkii xiliyadii birirsamaadkii ay taagneed ee dhinaca dalxiiska soomaaliya isagoo ka hadlay munaasabadda hadaladiisina waxaa ka mid ahaa
ee waxaan salaamayaa agaasimaha guud dhammaan madaxda agaasimayaasha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo ay ugu horreyso agaasima farxiya oo caawa sida la sheegay marti aanu nahay waxaan salaamayaa shirkadaha dalxiiska iyo bangiyada iyo dhammaan shirkadaha halkan jooga ee runtii qaarkoodna inta badan ina ka qayb qaadatay ama ay qayb ka yihiin dalxiiska soomaaliya iyo qurxintiisa runtii caawa anigoo faraxsan waxaan aada iyo aada idinku hambalyaynayaa meeshan hawada fiican ee quruxsan ee looga sheekaynayo quruxda soomaaliya iyo dalxiiska soomaaliya inaynu caawa fursaddan helno oo halkan isugu nimaadno ayaan kulligiin idin leeyahay hambalyo sida la sheegay walaalayaal munaasabadan aan caawa fadhino sidii agaasimaha guud sheegay saddex arrimood ayay kulansatay marka ugu horeysa inaanu iclaamino inay jirto laba toddobaad oo dalxiiska soomaaliya saddex iyo tobanka ilaa labaatan iyo toddobaad oo ah maalinta dalxiiska adduunka inaynu labadaa toddobaad sanad kasta xusno dalxiiska soomaaliya maalinba maadaama dhul badan lagu xusayo dalxiiska ama dhul badan oo quruxsan aynu leenahay gobollo badan oo quruxsan aynu leenahay wasaaradda iyo hay-adaha dalxiiska qaabilsan inay shan iyo tobanka afar iyo tobanka casho maalinba meel quruxsan aanu booqanno dalxiiska ku qabanno sidaa hadda uu wasiirku sheegay goobaha dalxiiska magol goboleedyada ku yaalla tagno oo labadaa toddobaad aada muujino wixii hadda ka dambeeya dalxiiska soomaaliya aynaan hal maalin ka dhigin ee laba toddobaad ka dhigno taas inaan iclaamino waanu u qabanay xafladdan midda labaad sida la sheegay dalkeenu burbur dheer kadib maanta wuxuu taagan yahay meel aada u quruxsan oo lagu faani karo wuxuuna u socdaa meel aad sida hadda maanta uga quruxsan oo adduunka oo dhan uu soo higsan doono markaa waxaanu furaynaa si aanu adduunka soomaaliya u barno soomaalidana isu barno waxaanu furaynaa tartanka dalxiiska goobaha dalxiiska ayaan furaynaa ee gobollada dalka iyo degmooyinka anigu marmar baan markaan wasiir ahay muddo badan baa wasiir ahaa marmar baa wasiiradu markaanu shirku noo dhammaadayna kaxeeya waxay yidhahdaan meelaha quruxsan baan idin geynayna caawa haddaan fursad heli lahaa qaar kamid a halka soo saari lahaa meelaha ugu liitee soomaaliya meelo ka liitay mageena halkan beri baa nin baa fadhin jiray na xukumi jiray halka meel yaroo iska bur oo ebere oo bacaada meel hoga buur yar oo aan micnaba lahayn oo bacaad ka samaysan oo dhirna lahayn ayayna geeyaan iyo gobahaga dalxiisku waa halka qaarkood waxaan hubaa kumaan kun meelood oo ay la yaabi lahaayeen ayaan haddaan fursadda amniga ee hadda dawladdu shaqada adag ka hayso ay noo dhammaato kulligood halkaan ay ku qaadan lahayn waqtiyada fasaxooda ay ku qaadan lahayn waan ogahay dhalinyarada soomaaliyed lagu jaawareeriyey sawir yaroo meel laga soo qaaday nin taagan nin waxoogaa sartiisii hoostiisii ubax yar ku beertay hadda waad arkaysay luuq ganaane labada webi ee sidaas isugu darsamay ma ku arkin adduunka luuq luuq hadda sawirka halkaa laga muujiyay meeluu ku yaallo ma arkin dhulka laydin soo sawirayaa saacado yar oo qoraxi ku soo baxday waaye laakiin sideed bilood oo ka mida sidaasi wuxuu dhowtoona maaha markaasaa dhaliiradeenni moodaysaa wax runa oo ku yaacayaan badi oo dabkoodii halkay quruxsan lahaayeen isleeyihiin dal idinka quruxsan baa jira waxaan daafuraynaa inaanu marka horeyse gobollada iyo degmooyinka dalka tartan siino guddoomiyaha shaqadiisa qabsaday ee magaaladiisii qurxiyey ee laamiga dhir ku beeray ee meelaha degmada carruurtu ay ku ciyaarto sameeyey qaranku waa abaal gudaya meeshuu doonaba dalka ha kaga yaalo dalka dowladda federaalka ee soomaaliya xukunta maamul goboleedyaduna xubnay ka yihiin laba ma kala dhigi gobolka banaadir hadda hawl fiican baa ka socota waana ku ammaanaya guddoomiyaha gobollada dalkana meelo badan oo ka mida wax fiican baa ka socda waad aragtee aid baa hadda la keenay meelaha aan buurihii lay tusi jiray markaan buuraha arkay arin wallaahi tan baa aada uga quruxsan ayay ka mid ahay marka waxaanu daa tartansiinaynaa gobollada iyo degmooyinka dalka waa kow waxaanu furaynaa website-ka dowladda ee dalxiiska dalxiisayaashu markay dal aadayaan waxay galaan website-ka dalxiiska wasaaradda waxay fiirinayaan hadday garoowe tagaan ama dhow samareeb tagaan samareeb tagaan sorry haddii madaxweynu ka bedela maga waxay waxay fiirinayaan meeshay ku degayaan ay fiirinayaan waabuu soo wacayaa wuxuu dhahayaa waxaan maana samareebe hoteelkiibuu wacayaa waxaan gelinaynaa contactigiisi baan gelinaya wuxuu dhahayaa waa imaana waxaan rabaa in lay qabto in lay qabto qol taxina lay soo diro marka ninka aanu gelino websiteka dowladda fursado aan cid kale helin buu helaya marka dhammaan goobaha dalxiiska ee sida hoteelada iyo biijiska meel kasta nin doonaya inuu dad u yimaado beeraha hoteelada cuntooyinka macaan sameeya ee magaalo ku yaalla magaalo dalka kamida ku yaalla haddaynu ku qanacno wasaaradda iyo annagoo kaashanayna wasaaradaha dhigayaga ee gobollada iyo degmooyinka dalka maamul goboleedyada waxaanu gelinaynaa halkaas deedna waxay helayaan fursado badan oo qof adduunka kasoo buuki garaystay dalkaan dalxiisayaal badan baa yimaada sida la sheegay dalxiisku waa qof kasta oo aan dalkaan deganin shaqo ka haynin oo joogaya afar iyo labaatan sac ka badan marka we have got money maybe tirakoobka waa soo bandhigi doona laakiin waxaan hubaa inaynu ku dhawaanayno shan boqol oo kun milyan iyo wax la jira sanadkii ama ka badanayna soo maa marka intaasoo dhan meeshay ku degi lahayn baanu sheegaynaa intaanay dalka imaanay marka taasna xarumaha dalxiiska ku habboon waa inay iska diwaangeliyaan wasaaradda oo contactkooda halkaa geliyaan oo ay wasa- taasna waa u qabanay ta saddexaad aan u qabanay waxaa weeye inaanu dhiiri gelino oo u mahad celino oo ammaano dhalinyarada soomaaliyeed ee maal gashaday dalkooda ee meelo quruxsan sameeyey ee wejiga soomaaliya qurxinaya shirkadaha ka qaybta ah sida la sheegay ay ugu horeeyaan shirkadaha socdaalka travel tourism-ka ee sata shirkadda somtex bangiyada iyo shirkadaha had iyo jeer taageera daabshiil oo kale halkan caawa si fiican looga xusay iyo kuwa kale hoteelada waaweyn dadka qarashka ku bixiya cabdillaahi maxamed nuur halkan ay caawa markhaati aynu ka ahayn maalgelinta uu dalka iyo qurxinta uu ku sameeyey argagixisaduna doonayso inay weji xumayso inaanu mahad celino ku dhiiri gelino hawsha ay dalka wahay qodobka saddexaad mudane intaa markaan kaga baxo ujeeddadii aanu qabanay oo aan rabno inay soomaalidu ogaato waxaan wax yar ka dhahayaa soomaaliya iyo dalxiiska iyo soomaaliya ma tahay destination dalxiis jawaabtu waa haa soomaaliya waa waa waa destination waxa weeye masaafo dalxiis waay labaataniyo shay oo adduunka meel kulansatay aanan jirin bay kulansatay soomaaliya oo ay dalxiisku ku soo aadi karaan waxaa ka mid a meeshay ku taallo adduunka baa ugu weyn waxay ku taallaa goob istaraatiijig ah oo ah geedwayga laga soo galo africa afrikada bari iyo afrikada dhexe meel xidhiidhisa waddamada bariga dhexe iyo africa isku xidha laba badood oo ay maraan dalxiisayaasha adduunku ku taalo laba laba badood badda ugu dheer africa leh isla markaana laba badood oo waaweyn xidhiidhisa oo dalxiisayaal aada u badan boqolkiiba labaatan ka badan dadka dalxiiska adduunka u socdaa ay maraan soomaaliya waxay leedahay taariikh weyn
wasiirka waasixaya wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda soomaaliya ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay munaasabad lagu daahfurayey een, dalxiiska dalka isagoona tilmaamay een, horumarinta laga gaari karo een, haddii een, qof walba ka qayb qaato een, soo bandhigidda bilicda dalkeena soomaaliya iyo sidoo kale kheyraadka dabiiciga ee dalkeena ku jira barnaamijka faaqiidada wararka radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad ku dhageysanayseen qodobo kale ayaa inoo soo socda oo ay ka mid yihiin howlgallo ciidamadu ay kula wareegeen een, deegaano horloo ka tirsan een, gobolka gedo iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira een, magaalada dhuusamareeb iyo een, ciidamada booliiska oo gacanta kusoo dhigay een, rag ninkii looga lagu tuhunsanaa in uu geystay een, falka magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaa xalay ka dhacday fal la xiriira nin nin kale tuuri ku dhaawacay kadibna ka baxsaday goobtii uu dhaawaca ka geysta hashee- hase yeeshee ciidamada booliiska ayaa gacanta kusoo dhigay ninka tuurida lagu dhaawacay ayaa waxaa lagu magacaabaa maxamed siciid xaashi sida wararku ay sheegeen waxaana la sheegay in ninkan tuurida ku dhaawacay iyo isaga ay meel ka wada shaqeynayeen islamarkaana ay u dhexaysay muran ku saabsan dhinaca mushaaraadka wararka ayaa sheegaya in ninka tuuriida dhowr meelood uu kaga dhuftay islamarkaana haatan lagu daweynayo isbitaalka guud ee magaalada dhuusamareeb taliska booliiska ee magaalada dhuusamareeb ayaa sheegay in howlgalay ka sameeyeen ama howlgalay ka sameeyeen magaalada dhuusamareeb ay gacanta kusoo dhigeen ninkii dhib dhibaatada geystay ee qofka ku dhaawacay tuurida waxay sheegeen in xaaladda caafimaad ee ninka la dhaawacay ay tahay mid wanaagsan waxaana ay tilmaameen in lug aysan ku lahayn arrimo qabiil taasina ay tahay in muran soo kala dhex gala labada qof ee shaqadu ka dhexaysay barnaamijka faaqidaada radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad degeysanaysaan
ka warab idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa qaybaha dambe ee barnaamijka faaqiidada ayaad dhegeysanaysaan ciidamada dowladdana waxaa la sheegayaa inay deegaano horloo cusub ay kala wareegeen kooxda nabadiidka al-shabaab ciidanka dhabasugidda iyo surdoonka soomaaliya ee ka howlgala gobolka gedo ayaa waxaa lasoo sheegaya in howlgal ay ka sameeyeen dhulka miyiga ah ee ku yaala deegaano ka tirsan gobolkaasi gedo ay ku sugnaayeen kooxda nabadiidka al-shabaab ay howlgal nadiifin ay ka sameyn islamarkaana ay kala wareegeen kooxda nabadiidka al-shabaab howlgalka ciidamadu waxaa la sheegay inay ka sameeyeen tuulooyin u dhexeeya magaalooyinka luuq bered xaawo iyo garbahari waxaana saraakiisha ciidamadu ay sheegeen in al-shabaab ay kala wareegeen deegaanada salbay ceelmacow iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan gobolkaasi gedo oo ay ka mid yihiin meel waa meekar bay deegaan lagu magacaabo oo ka tirsan gobolkaasi mas-uuliyiinta ka tirsan gobolka gedo ayaa howlgalka horkacaya waxaana dhankooda ay sheegeen in ciidamadu ay weli ka owlan yihiin sidii kooxda nabadiidka ay uga sii saari lahayn deegaano kale oo lagu tuunsay inay ku dhuumaaleysanayaan islamarkaana ay ku gaa ku gaari doonaan howlgalka ay wadaan ciidamadu dowladda soomaaliya ayaa waxaay dadaal ugu jirtaa sidii kooxda nabadiidka al-shabaab looga saari lahaa guud ahaan dalka si ummadda soomaaliyeed ay dhibaatada ku hayaan looga dulqaado barnaamijka faaqadaadda wararka redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad dhegeysanaysaane webiga shabeelle ayaa waxa uu fatahaad ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka hiiraan taasi oo dhibaato xoogan ku qab ku haysa dadka shacabka ku dhaqan deegaanadaasi dadka ayaa ka codsaday bulshada soomaaliyeed in loo gurmado si noloshooda loo badbaadiyo maadaama beerahoodii uu webigu uu ku fatahay barnaamijka faaqaada radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad dhegeysanaysaan
midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa Milayda warima wararka arrimaha caalamka haddiinu eegna dhakhtar uu kiyaalo khaldan u qoray kumanaan kala duwan oo qof ayaa shaqadii laga celiyay nin dhakhtar ah oo ku takhasusay cudurrada indhaha ay- ee ayaa dalka austriya muddo sanado ah lagula noqday ruqsadii kadib markii uu dadka u qoray uu kiyaal aan ahayn kuwoodii aan loogu talagalay oo khaldan ujeedka dhakhtarkan ayaa lo ama ujeedada dhakhtarkan oo lagu magacaabo ashkol lahowl ayaa la sheegay inay ahayd inuu dhaawaco sumcadda iyo aqoonta gabar dhakhtarad ah oo meel wanaagsan ka martay arrimaha waxbarashada maxkamad gaar ah oo baar maxkamadaha gaarka ee baaraya dhacdadaasi ayaa ogaaday in ninkani uu qarsoo si qarsoodi ah uu uga bedelay cabirka indhaha qiyaastii boqol waa afar boqol iyo toban qof oo gabadhaasi ay ka mid tahay kuwaasoo intooda badan soo celiyey kadib markii ay ogaadeen in cillad ay ku jirto maxkamaddu ma aysan sheegin sababta dhabta ah ee dhakhtarkani uu ku khasabtay inuu qarsoodi u bedelo cabirka indhaha bukaanada islamarkaana uu okiila ay khalad u qor- u qoro balse tallaabadaasi uu qaaday ayaa sabab ah sabab u ah in gabadh dhakhtarad ah ay wada shaqeynayeen inay iyadu ay markii hore bukaanada kala duwan u qortay oo kiyaalaha ay aamintay in khalad weyn uu ku kacayo ninkaasi sidaa ay baahisay dalkaasi warbaahinta dalkaasi ee loo yaqaano a b c ninka dhakhtarkii oo haatan laga mamnuucay muddo shan sannadood ah xirfadiisa ku shaq- inuu ku shaqeysto islamarkaana si ula kaca dadka ookayaasha cabirka uga bedelaya ayaa waxaa la sheegay in hadda maxkamaddu ay baarayso guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka faaqadada wararka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaasaan kusoo gabagabeynayay sidaas iyo nabadgelyo
Soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wadatay midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada iclohoodu wuxuu yahay